wararka ka imaanaya duleedka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay ay ku dhinteen carruur yar-yar kuwaasoo guryahooda ay ku soo dhaceen madaafiici ay soo rideen ciidamada shisheeye dhacdan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaaba jawhar awdheegle ee ugu dhow degmada awdheegle kadib marka halkaasi ciidamada uganda ee duulaan ku jooga deegaanka lamber lixdan iyo haroortii hore saakay madaafiic ku garaaceen deegaankan iyagoona halkaasi ku garaacay tiro madaafiic ah madaafiicdan ay soo rideen ciidamada uganda ayaa ku hoobtay xaafadaha ku yaala deegaanka jawhar awdheegle iyadoona uu mid ka mid ah ku dhacay guri ay degnayn dad shacab ah madfaca koowaad ee waxuu ku dhacay guri ay ku noolaayeen hal qoys inta la xaqiijiyey madfacan waxaa ku geeriyootay laba qof halka uu dhaawac ka soo gaaray qof kale xiriire kala duwan aan uu sameynay ayaa waxaa warbaahinta islaamiga alfurqaan u suuro gashay in ay waraysto ilmaha la dilay walaalkooda oo lagu magacaabo maxamed aadan maxamed waxuuna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen magacey waa maxamed aadan maxamed waaye jawhar awdheeke jawhar awdheeke bal ka waran saakay jawhar awdheegle sidee wax ugu dhaceen wallahi jawhar awdheeke saak walaal tagay imtixaan ka dhacay imtixaan imtixaan mafahmino daadadan oo ku saaktan saak maana dhow gandaal masuturen number lixdan mid waxaa ku dhacay guryahan waxaa ku dhacay guryaha ii sheegada in aago sudamaa joogtay hooyo aabo ilmaha iyo gabarta walaashay eh iyo gabarta hoysinkay eh ha law dhimisheeda hal hal dhaaba eh laba jir eh laba jir shan iyo toban shan iyo toban munaasan igaal aadan ha labad warinta ha ilaahay naxariisto iyo wiilkoo kale usun walaalka eh usun dhaaba eh sideedsan sideed jir waa sideed jir oo kale macabi aadan la hooyaday hoogaa waa waalatay aabaheena usun saasi kadalika xaafidana ogeen sidoo kale waxaa warbaahintii la hadlay mid ka mid a odayaasha deegaanka waxuuna ka warmay sida ay dhacdadu u dhacday ha cabdinuur baa la yidhaahdaa halkee joogtaa jowhar awdheglan jooga ha laba iyo tobanka markay ahayd ayaa kuwa gaalada waxay nagu soo rideen hubkan oo b m ka bay nagu soo rideen waa gartay halkee laga soo riday wallaahi adig kuwa number lixdan ayaa nagu soo tuureen markaasaa masaajidka kasoo baxnay labay soo rideen mid labaa lasoo rideen midkii koowaad xaafadaha kusoo dhacay markii xaafadaha kusoo dhacayna hooyo iyo ilmaheeda isla jiifaan ay kusoo dhaceen laba anuug isla markii goobyaal ay noqdeen sariirtooda ku jiifaana goobyaal ku noqdeen hal dhaaba ah waaye haa isbitaala lala orday laban waa ku dhimatay si kastaba ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga soomaaliya si gaar ah kuwa ku sugan gobolka shabeellaha hoose ee u dhashay dalka uganda ayaa waxay marar badan halkaasi ku xasuuqeen dad shacab ah iyagoon dhowaan duulaadka deegaanka sabiid ku dilay saddex qof markii ay dileen la gubay